wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah u dhagax dhigtay dhismaha dugsiga dhagaxtuure ee degmada hodan munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada hodan waxayna bogaadiyeen dadaalada dowladda ee lagu horumarinayo waxbarashada dalka wasaaraddii iyo gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka banaadirba waa joogaan maanta codsi aan nahay bulshada waxaan haysanaa waa halkan iskuul oo wax babliga ah ee degmada hodan ku yaalla ee gabdhahaas iyo wiilashaas qururuuxda badan oo ay dhigtaan in la yidhahdo degmada hodan waxaa ku yaalla iskuullada ugu badnaa haddana aan helno hal iskuuloo bablig ah nama qabato iskuulladii degmadu ay lahayd dhammaantood waxaa gacanta ugu jiraan dad gaara ah kuma jiraan degmooyinka kale siday uga faa'iidaysteen waxbarashada dadka masaakiinta ee aan bixi karin ee aadka u liita aan ognahay duruufahooda wasaaradda waxbarashada iyo gobolka banaadir ba ay ay macallimiinta loo keenay ee ka faa'iidaystay waxbarashadaas lacag la-aanta ah ee dowladda soomaaliya degmada hodan waa ugu hooseysaa sababtuna waa inaanan haysan goobihii waxbarashada waxaan ka codsanaynaa anaguna waa raadinaynaa haddaan maamulka nahay in wasaaradda iyo maamul gobolka banaadirba ay wax nagala qabtaan inaan u helno ardada degmada hodan ee dadka danta yar inay helaan goobo waxbarasho maanta farxad ayay noo tahay inaan goobtan ka dhex dhigno iskuulkii facaweynaa taariikhda lahaa ee dhagaxtuur dhagaxtuur wuxuu ahaa iskuulladii berisamaadkii dalkan ka shaqayn jiray ka hana qaaday dad badanna soo saaray jiilal badan oo soomaali maanta kuraasa dalka dhinaca ka fadhiyo taariikh badanna ku leh siyaasiyiin badan iyo dhakhaatiir badan iyo dakaatiir badan iyo macallimiin badan intaba wasaaradda waxbarashada hidda cali sala waxay garatay inay dib maxaa la yidhaahdaa u naqshadayso g plus one in laga dhisi doono ayaan rajaynaa haddaysan ahayn maxaa la yidhaahdaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee iskuulkan daraska la ah iyo guud ahaan caasimadda inay ka faa'iidaystaan maamulka gobolka banaadirna wuxuu diyaar u yahay in uu kordhiyo ardayda ee dhigata iskuulkan iyadoo loo marayo waddada saxda ah ee wax loogu gudbin karo hadday noqon lahayd media hadday noqon lahayd maxaa la yidhaahdaa meelaha dadka isku yimaadaan inaan ku gudbino ardaydaas ay ku soo xadiraan